haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkeenna heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim ow dhambaalka aan ku bilaabayo waa tahaniyad dhalasho magaalada muqdisho ayuu naga soo gaaray dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdisalaan cali mataan daacad iyo carruurtiisa iyo deeqo axmed xasan iyo saygeeda maxamed cabdixakiin bunka xamdi axmed xasan iyo saygeeda iyo carruurteeda axmed abshir geyre iyo carruurtiisa faysal axmed xasan yurub axmed xasan nafisa axmed xasan saygeeda iyo carruurteeda deeqa cabdulqaadir xasan xaawo xaashi xalane iyo carruurteeda cabdulaahi abshir geyre iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa adeer xirsi xalane iyo carruurtiisa cidmi cali mataan iyo saygeeda iyo carruurteeda najmo cabdiraxmaan shire iyo saygeeda cabdicasiis cali mataan iyo ruqiyo cali mataan iyo odageeda iyo carruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxay hambalyo gaarsiinayaan axmed weli mataan cali iyo luul xirsi xalane oo wiil ugu dhashay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wiilkaasi waxaa loo bixiyey cali shiil axmed weli cali shiil mataan waxay leeyihiin soo weyno wa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamin dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray sucaado cabdi warsame iyo hooyo xalwo daahir xasan hooyo warsan faalax qalad iyo waxay idhaahdeen hooyo luul cabdi warsame iyo xamdi cabdi warsame iyo siciid nuur isxaaq iyo axmed maxamed maxamuud iyo axmed cabdi warsame mahad weyl warsame iyo ubax cabdi warsame iyo aamine cabdi warsame iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir cabdi warsame waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan iyagoo kala jooga dunida dacaladeeda yaasiin cawil ubgaalow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa saciido cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada caabudwaaq waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee banahaydan kale sii ubadaqaraba heestana waa xaggiinna ay leeyihiin dhambaalkanna ibraahino waxa uu naga soo gaaray hooyo shamis cismaan cilmi hooyo muxubo cismaan cilmi hooyo raxmo cismaan cilmi waa reer cismaan cilmi waxaa kaloo ku jirta hooyo nasro cismaan cilmi iyo maxamed cismaan cilmi faarax cismaan cilmi maxamed cartan cilmi axmed cumar cilmi waxa uu ku magac dheer yahay geelgaaxshe iyo waxaa la yidhi guddoomiye mahad cumar cilmi iyo cadceed cumar cilmi cabdiqani cumar cilmi xuseen cumar cilmi hooyo boosteeyo qalalab iyo hooyo cadar cismaan iyo ugu dambayntii iidleh maxamed cartan iyo cabdinaasir maxamed cartan iyo maxamed food cali waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed gallad cismaan cilmi iyo nimco jeyto cali oo ku aqalgalay magaalada cabudwaaq bisha februari shanteeda laba kun sagaal iyo toban waxa ay leeyihiin isku waara oo noqda qoyskii isku aaya ubad khayr qabana kala hela aamiin jacayl aan lagula qabin waxaa ku luqaynaysaa aamin africa
naftayda qorshaan u dhigay xubbiga qarsaan ku yidhi adoon wanaaga qawanin wax iga qaadan ku yidhi naftayda qorshaan u dhigay xubbiga qarsaan ku yidhi adoon wanaaga qawanin wax iga qaadan ku yidhi jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay ilaabaa qaadire haqiironi baan ku yidhi haqiironi baan ku yidhi jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay ilaabaa qaadire haqiironi baan ku yidhi haqiironi baan ku yidhi haddaan haddaan qiimay kalgacal cashaqu qadari la qayb ha qursoni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi kalgacal cashaqu qadari laqayn ha qursoni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi naftayda qorshaaan u dhigay ka jab qorfahan ku idhi halkuu qarkaa ku lumay qoryaay ka dhibsahan ku idhi naftayda qorshaaan u dhigay ka jab qorfahan ku idhi halkuu qarkaa ku lumay qoryaay ka dhibsahan ku idhi qofaan kuu helanayn intaad u qaldhaabilayd qofaan kuu helanayn intaad u qaldhaabilayd inaa qalacdaa wacaa qoshiye samir baan ku idhi qoshiye samir baan ku idhi qofaan kuu helanayn intaad u qaldhaabilayd qofaan kuu helanayn intaad u qaldhaabilayd inaa qalacdaa wacaa qoshiya samir baan ku yidhi qoshiya samir baan ku yidhi haddaan haddaan qiimayn kalgacalo cashaqu qadari laqay ha qursoni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi haddaan haddaan qiimayn kalgacal cashaqu qadari laqayn ha qursoni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi haddaan haddaan qiimay kalgacalo cashaqu qadari laqayn ha qursooni kalsoonide waa tahay aamina afrika codkeedii iyo jacayl aan lagula qabin ayaan intaas kaga gudbaynaa caasho xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan soo qabanayo ee dhinaceyga yaalla waa dhambaal dheer dadka diraya waxa ay ku soo bilaabeen marka hore waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga baa layidhi tahaniyad aroos waxaa diraya hooye xaliimo maxamuud cali hooye khadro maxamuud cali hooye shukri maxamuud cali aabe jayte cali dhuux shukri jayte cali dhuux iyo jaamac jayte cali dhuux iyo faarax jayte cali dhuux daahir jayte cali dhuux iyo cabduuli jayte cali dhuux waa dhammaan ilmo jayte cali dhuux farxaan baa ku jira axmed wuu ku jira maxamuud aa ku jira dhammaantood waa ilmo jayte cali dhuux iyo waxaa kaloo dhambaalka ku jirta hooye shamso cismaan cilmi hooye muxubana way ku jirtaa iyana waa dhammaan ilmo cismaan cilmi hooye raxmaa ku jirta hooye asli hooye nasro iyo sidoo kale mahad cismaan cilmi aabe faarax cismaan cilmi iyo raxmo yuusuf aadan dhambaalka wuu sii socdaa waxaan islahaa wuu dhammaaday laakiin dad kalea ku jira iyagana aan ku daro farxaana ku jira yuusuf aadan iyo bello yuusuf aadan iyo cabdinaasir cali guraase cabdicasiis cali guraase iyo maxamed cali guraase iyo ikraan burhaan iyo ugu dambeyntii maxamed cabdi biriye iyo mawliid jaamac faarax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo aroos u dirayaan maxamed gallad cismaan iyo nimco cabdulqaadir cali oo shantii iyo bishan februari sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka arooskoodu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana alla uga baryaynaa bay leeyihiin in uu lamaanahaasi ka dhigo kuwa isku waara kalena helo ubad khayr qaba anigan waxaan raacinayaa aamiin aamin waxaa dhambaal uu noogu yimid ayeeyo cubtan xalane iyo awow faarax aw cabdi iyo bilo faarax iyo cabdixakiim faarax socdi faarax iyo shuuke aadan gurey iyo zakariya raage bootaan iyo xaawo ciise bare dhammaan dadkaasina waxa ay hambalyo u dirayaan ubax faarax oo cabdi iyo waxay yidhaahdeen ciise bare isxaaq oo wiil ugu dhashay galdugob ducaduna waa xaggiina ay leeyihin waxaa leenahay wiilkaasi soo weynaa oo noqo kii waalidkii iyo dalkiisaba waxtara caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray wariyaasha ayaanle cabdulaahi jaamac mawliid jaamac cabdirasaaq cali deelle raxmo yuusuf aadan iyo bello yuusuf aadan farxaan yuusuf aadan hodan yuusuf aadan sulub yuusuf aadan ayaanle yuusuf axmed sundus yuusuf aadan cabdinaasir cali guraase cabdirasaaq cali guraase maxamed cali guraase aabo cali guraase maxamed dayax sayid burhaan ikraam burhaan saadiq dhegaweyne fortuun maxamuud iyo caruurteeda axmed ibraahim iyo caruurtiisa shandheeye axmed dabajar dhoole waxa ay taaniid gaarsiinayaan maxamed galad cusmaan cilmi iyo nimco jeyte cali oo ku aqalgalay caabud waaqo waxayna leeyihiin arooskeena allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banowda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin anigana aaminaya racinaya ibraahinow heesaha waa talantaale mise waa darandoori marka bal heesta xigta noo soo qabo kabtakaadaan ka helaa waxaanu makaa kaaysa karee hee kushka adlan kuugu jiraa keef xaalag lakasa ayaa la yidhaah kushka waa muska adaan kuugu jiraa waxnana kaama kaysana waxbana kaama qarsanayo waaw yaa ku luqaynaya heestan ibraahinow saalim siciid saalim iyo marya naasir ku soo dhowaad
kulumba waxariir ishtaabi kadiinadiiseego asamsamey lagu xiraa karaamadaada eh. kulumba waxariir ishtaabi kadiinadiiseego asamsamey lagu xiraa karaamadaada eh. kowdi hablooda taqaye qofna ma kuu quuri kare iyo waxii aad kaxsanaysidee kuusa ku koolkooliya kafaaladiisa qaadaye kowdi hablooda taqaye qofna ma kuu quuri kare iyo waxii aad kaxsanaysidee kuusa ku koolkooliya kafaaladiisa qaadaye kaftankaaga karene waxba makaa kaaysan kare kusha adleen kuugu jira kee xaalag lakasaayaa layra kee xaalag lakasaayaa layra kaftankaaga karene waxba makaa kaaysan kare كيف كيف كيف حالك ركزا يا ليلى كيف حالك ركزا يا
loo kariyaa
kulankeena hore aad jilfiigu soo gashay galgacalkan ila kabe karinka waa ka baxde kulankeena hore aad jilfiigu soo gashay galgacalkan ila kabe karinka waa ka baxde kasmada maa la helaa simsim koraysaa tahaye oo kariimkayga isiiyaye kooka adaa wadane kuwey kuwey gilane
waa tahay heestii kabxaaleg codadkii saalim siciid saalim iyo marya naasir ayaan intaas ku dhaafaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray leylo daahir carabi iyo nadiifo daahir carabi iyo liibaan daahir carabi hibaaq daahir carabi furduuso maxamed cabtan saciido maxamed cabtan aaniso nuur waxaa dhammaantood ay taaniid u darayaan maxamed galad cusmaan cilmi iyo nimco jeyta cali oo ku aqalgalay caabud waaq oo ay leeyihiin eebbaheedin kale sii ubad qayr qabaa arooskeena allah ka dhigo mid aad kala kulantaanna nolol raaxa leh aamiin ayaan leenahay dhambaal lahtaaniyad dhalasho ah ayaan markana gacanta ku hayaa dadka dirayana waxaa ugu horraysa eedo cibaado mataan maalin adeer cali xuseen cilmi waxa uu ku magac dheer yahay cali baafo iyo carruurtooda leyla cali xuseen iyo saygeeda waa cabdulle maxamuud culusow iyo carruurtooda daahir cali xuseen xaaskiisa iyo carruurtiisa canab cali xuseen iyo carruurteeda zalma cali xuseen iyo carruurteeda xasan cali xuseen xaaskiisa iyo carruurtiisa hibe cali xuseen saygeeda iyo carruurteeda maxamed cali xuseen iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan dadkani oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahniyad dhalasho u dirayaan axmed weli cali mataan iyo marwadiisa luul xirsi xalane oo wiil ugu dhashay lixdii bishan februari ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka magaalada baraawe waxaana loogu magacdaray baa la yidhi awowgii cabdishiil axmed cali shiil mataan waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamin dhambaalkan acaash wuxuu naga soo gaaray waryaheena ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan caaniso axmed cumar kowsar daahir carabey shukri burhaan keef bashiir maxamed cabdiraxmaan xaashi diiri akhyaar mari jaamac xaashi dhoore liibaan cali wadaad cabdi daahir carabey hooyo asli cusmaan cilmi iyo fartuun yuusuf iyo maxamed yuusuf iyo malyuun yuusuf iyo hooyo aamine yuusuf waxaanay dhammaantood hambali u dirayaan maxamed gallad cusmaan iyo nimco jeyta cali oo ku aqalgalay caabud waaq waxay leeyihiin arooskiinna kala kulma bashbashii barwaaqo aamiin ayaan leenahay mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa dhankii heesaha waxaan dhegaystayaasha nacaash u soo qabanaynaa codadka macaan ee cumar shariif iyo canab cawo
Sumataba waye, iyo siyaalkin gabe.
waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codadka labada fanaan canab cawo iyo cumar shariif dhambaalkan gacantayda markana ku jira ibraahimna waxa uu naga soo gaaray waxaa halkan tahaniyad aroos uga diraynaa baa la yiri annaga oo kale ah hee weriye ayaanle cabdulaahi jaamac weriye mawliid jaamac weriye cabdirasaaq cali deelle iyo raxma yuusuf aadan iyo beelo yuusuf aadan iyo farxaan yuusuf aadan hodan yuusuf aadan iyo sulub yuusuf aadan iyo ayaanle yuusuf axmed iyo sundus yuusuf aadan iyo cabdinaasir cali guraase iyo cabdirasaaq cali guraase iyo maxamed cali guraase aabe cali guraase iyo maxamed dayax iyo sayid burhaan ikraan burhaan iyo saada qadhaga weyne fartuun maxamuud iyo caruurteeda axmed ibraahim iyo caruurtiisa iyo waxaa la yidhi shaandheeye axmed iyo ugu dambayntii dabajar dhoole waa tahay waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed gallad cismaan cilmi iyo nimco jeyto cali oo ku aqalgalay cabudwaaq bishan februari shanteeda laba kun sagaal iyo tobanka waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaan ugu ducaynaynaa wiili caano gabaryo caano aamiin dhammaalkana waxaa uu noogu yimid aabe cali maxamed shimbir iyo hooyo faadumo maxamed xaaji iyo dhammaanba reer maxamed xaaji sayid ibraahim cabdisalaan ibraahim sheekh iyo ibraahim cali shimbir iyo caruurtiisa iyo maxamed cali shimbir iyo caruurtiisa iyo jamiile cali shimbir iyo saygeeda muuno cali shimbir muuna aaya loo yaqaano iyo maxamuud axmed cabdilxaafid iyo waxay yidhaahdeen maxamuud axmed cabdixaafid iyo shukri xasan maxamed iyo nadiifo cabdulaahi doyow iyo caamino axmed cabdisalaan iyo cabdinaasir axmed cabdixaafid iyo dhammaanba reer cabdixaafid sayid xaaji ibraahim waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan dhammaantood doktor xuseen cali shimbir iyo faaduma axmed cabdixaafid oo wiil uu u dhashay bay yidhaahdeen diinsoor gobolka baay waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kiisuu weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay adaa eegmada daweeya indhaha adaa siiya nuurka adaa dunidaba iftiinsha Waa adduunka oo dhan.
ayaankiinimuu tusay adaa noqon ooridiisa ibraahim abal wax ka dhe Ah, ya salaam waa hees cusub ibraahimow waxaana ku luuqeynaya fanaanka cabdicasiis iskalaaji waxaa laga yaabaa dhegeystayaal inays idhaahdeen oo caasha goormay dhambaal akhrinaan ka sugayna goormay dhinacana u weecatay waa tahay
adaa egmada daweeya indhaha adaa siiya nuurka adaa dunidaba iftiisha adaa egmada daweeya indhaha adaa siiya nuurka adiga dunidaba iftiisha sidee fiiq ubax ku yaala quruxda adigoo astaana astaana arwaaxda arwaaxda adow udgoona sidee fiiq ubax ku yaala quruxda adigoo astaana astaana arwaaxda arwaaxda adow udgoona adaa ayniga ayaanay si goniya uga ammaanan adaa anshaxiyo asluubaga asluubaga u noqday udubada aan liicin adaa ayniga ayaanay si goniya uga ammaanan adaa anshaxiyo asluubaga asluubaga u noqday udubada aan liicin cabiyaatiyaa la fiican adaa sijuga aroora isirka adigoo quraysha cabiyaatiyaa la fiican adaa sijuga aroora isirka adigoo quraysha ayaankiinimu u toosay adaa noqon ooridiisa ooridiisa adaa adaa aayatiisa yeel ayaankiinimu u toosay adaa noqon ooridiisa ooridiisa adaa adaa aayatiisa yeel adaa ayniga ayaanay si gooniya uga ammaan adaa anshaxiyo asluuba asluuba u noqday udubada aan leeyacin
waa tahay codkii fanaanka cabdicasiis iskalaaji intaas haddaan kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka ugu dambeeya ibraahim oo dhinacayga waxa uu naga soo gaaray shuuke aadan guray oo jooga baaltaag waxaana wuxuu leeyahay halkan hambalyo dhalasho wacan ka diraya dadka kale ah ayeeyo cubtan xalane awoowe faarax aw cabdi bile faarax cabdixakiim faarax iyo shuuke aadan gure isaga laftiina wuu ku jiraa dhambaalku soo qoro dadkana uu wakiil ka yahay iyo zakariya raage bootaan iyo xaawo ciise barre dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan ubax faarax aw cabdi iyo ciise barre isxaaq oo wiil ugu dhashay degmada galdogob waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna waa tahay wiilkaasi ku dhashay galdogob waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga kii soo weynaada waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin ana dhambaalka caasha gacanteeda ugu dambeeyo waxa uu naga soo gaaray zahra cabdi warsame iyo cabdi-iid weyl warsame iyo bashiir kilic warsame iyo maxamed cabdi warsame iyo xasan kool muuse iyo kabtan maxamed gurey socdi xasan kaafi iyo yaasir aadan cabdi iyo siciido cabdi warsame iyo baarliin cabdi warsame dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan duniya dacaladeeda waxayna hambalyo gaarsiinayaan yaasiin cawil ubgaalow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa siciido cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay cabud waaq waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan nolol raaxo badan ee banowdu kala siiyo ubad kheyr qaba
anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee dhegaystayaasha aan uga tegayn ibraahim oo bal noo soo qabo waa hees qaraamiga weliba caashoy heesihii qaraamiga ee hore waxaa lagu garaaci jiray kaban foori iyo tubug tan waa hees qaraamiga laakiin waxaa lagu garaacayaa muusig culus soomaali jaas Ay, waa- waa- uma maqli waa- marka waxaad tidhahdaa waa qaraami casriya waa garta waxaa ku luqaynayaa fanaanka xasan biri
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana halkan galabta wadajir idinkaga soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba sidaas iyo nabadgel
Thank you.